madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa xarigga ka jaray riig cusub oo ay yeelanayso wakaalada biyaha hargeysa munaasabadda xarig jarka riigan oo lagu qabtay xarunta wakaalada biyaha hargeysa waxaa ka qayb galay xubno ka mid a golaha wasiirada xildhibaano maamulka wakaalada biyaha ganacsato madax dhaqameed iyo marjaraf kale maareeyaha wakaalada biyaha hargeysa mudane maxamed cali daarood ayaa sharaxaya riiga cusub oo ay wakaaladu soo iibsatay runtii waxay noo tahay sharaf weyn maanta inaynu halkan isugu nimaadno inakoo mara ka noqonayna amba markhaati ka noqonayna waxqabad kale oo weyn oo u soo kordhay magaaladeena hargeysa maanta halkan waxaynu joognaa inuu madaxweynuhu si rasmiga u furo riiga wakaalada biyaha hargeysa oo ah riigkii ay koowaad ay yeelanayso magaalada hargeysa oo ah riig qodi kara lix boqol oo mitir ceelka dhararkiisu yahay hargeysa oo ah magaalada ugu weyn reer soomaali magaalooyinka somalilan caasimadii dalka ah kobaca ugu badanna ka socda xagga degsiimaha iyo xagga dhaqaalahaba ay yeelato riig lix boqol oo mitir ah amba qodi kara ceel dhararkiisu yahay lix boqol oo mitir riiga iyo mishiinkii uu helinaya oo la shaqeynaya loo yaqaano mishiinka compressorka waxay ku kala rakaban yihiin laba gaari oo kuwa halkaa yaala waxaa ku kacday guud ahaan dhaqaale gaadhaya shan boqol oo kun oo doolar marka la eegayo compressorka iyo iyo riiga riiga alama haddii tallaabada koowaad amba hawsha koowaad uu qaban doonaa waxa weeye dhammaystirka wejiga labaad ee mashruuca biyaha hargeysa maxaa keenay wakaalada biyaha hargeysa maanta inay riiga raadsato wakaalada biyaha hargeysa caqabadaha haystay laba xagga markay noqoto ceelasha labaa ugu waaweynaa mid waxay ahayd maamulka ceelasha maamulka ceelasha jira alxamdulilah maanta wakaalada biyaha hargeysa qalabkii faraha badnaa ayaan abuurnay muddadii ay jirtay xukuumaddani waxaan u samaynay laba wiish oo waaweyn mid afar iyo toban tan yahay oo ah wiish ay dowladdu gacanta ku hayso ka ugu weyn iyo wiish saddex tan ah marka maanta markuu ceelku inaga xumaado saacaday qaadataa in la dayactiro madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maamulka iyo shaqaalaha wakaalada biyaha ku ammaanay waxqabadka ballaaran ee ay hirgeliyeen aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadweynaha halkan isugu yimid ee maanta wakhtigoodii qaaliga ahaa wakaalada biyaha hargeysa waxay qabatayaalkay baraysana wakhtiga intaa leegsiiyaan aada iyo aad baan idinku mahadnaqaya aad baa loo ammaanay wakaalada biyaha shaqaalaheeda iyo maareeyahooda anna markhaataan ka ahay in shicibkii a u shaqeynaysa dhammaaneenoo waa idinku darayaa waa idinku bogaadinaya iyagana waa u mahadnaqayaa dhallinyarada intaynu qabanay iyo intayna sugaysa tee badan intayna sugaysaa badan dadkuu koraya caalamku waa lagu maraya idina hawl badan baa sugaysaa isdhigrina waa bilow talaabo wanaagsan baa qaadeen boqol tallaabo kuna cayn kastaa ka rabaa intaana ogaada ammaantaa maanta la siiyey dadku dhahamka way diidanaayan aad baa lagaga hor yimid laakiin dhowr sano ka bacdi marka lacag badan khasaartay ee dadkii dhibaato badan waan kana jira kana aakhirkii waa la rumaysto maanta waxa ilaahay mahadiya degmo kasta waxaa ceel naga daayo noo samee dhaam ama bal taasina waa horumar soo kordhay aada iyo aad baan idinku mahadnaqayaa si kastaba riigan maanta xarigga laga jaray ayaa ku kacay adduun lacageed oo gaaraya shan boqol oo kun oo dollar waxaana la filayaa inuu kaalin ka qaato dadaalka biyo ballaarinta magaalada hargeysa